ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo soddonka ah bisha safar sannadka iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo weli halkooda ka sii socda iyadoo ay dhaceen isku horimaad ee dhex maray kooxaha muqaawamada ah iyo ciidanka yuhuudda weerar askar iyo dad rayada lagu dilay oo ka dhacay dalka kongo askar ka tirsan ciidamada maraykanka oo lagu jir dilay dalka turkiga maraykanka oo maleeshiyaadka xuufiyiinta ku eedeeyey inay maraakiib ganacsi ku weerareen badda cas shil ay ku dhinteen in ka badan toban ruux oo ka dhacay dalka shiinaha sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan yuhuudda oo macbadka dhisaysa masjidka barakaysan ee al aqsa iyo shacabkooda oo bogaadinaya arrinkaas ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha cadowtooyo ee yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen dagaalan dhex maray kooxaha muqaawamada ah iyo ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku soo gudbinaya cabdiraxmaan bader عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
ya allah
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol soddon iyo saddexaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weerare ay yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaalo lagu jebiyey ciidamada sahaynada iyo kooxaha muqaawamada iyo maamulka netanyahu oo hanjabaadyaha wada isku mariyey duqeyn aad u xooganayay ciidamada yuhuuddu ku beegsadeen guri ku yaala waddada nafaq ee magaalada khaza duqeyntan ayana waxay dhalisay in guriga uu ka kaco dabaad u xoogan waxaana goobta ku shahiiday qaar ka mid ah dadkii gurigaasi ku sugnaa xilligay duqeyntu dhacaysay halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo guriga degnaa waxay sidoo kale rasaasooda uga qaadeen ciidamada yuhuudda iyagoo sita gawaari gaashaaman goob ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah oo ku taala xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeyn ay ciidamada yuhuudda ku bartilmaamaysadeen teendhooyin ay dad barakacyaal lah deganayeen oo ku taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza saddex iyo labaatan ruux oo raydah ayaa ku shahiiday duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaano ku yaala marinka khaza halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwaasoo la geeyey isbitaalada caafimaad ee ku yaala marinka khaza halkaas oo waayihii dambe hooy iyo gabaad u noqday dadka laga soo saaray guryahooda iyo kuwa ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duqeynay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku beegsadeen madarasada faaquurah ee ku taala xerada barakacyaasha ee jabaaliya waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale ciidamada yuhuudda ayaa waxay muddooyinkii dambe si labalixaadiyeen beegsigooda ku aadan madaaristay dadka barakacyaasha a degan yihiin iyadoo maalin ka hor beegsatay madarasooyinka kale ah caynujaaluud iyo safad oo labadooduba ku yaala xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza laba ruux oo mid ka mida uu yahay canug yar ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ka geysteen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas sidoo kale ku dhaawacmay dad badan oo shacab ah duqeyn kaloo aad u xooganaya ciidamada yuhuudda ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee shuhadaaw laksa kaasoo ay dad badan oo bukaanaha ku sugan yihiin marka laga soo taga dadka bukaanada iyo holwadeennada caafimaadka waxaa isbitaalkan uu hooy u yahay dad badan oo guryahooda ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabella ayaa ka dhashay duqeyn xooggan oo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaan ku yaala galbeedka magaalada khaza waxaana sidoo kale halkaasi ku burburay guryo badan oo ay beegsadeen ciidamada yuhuudda wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan saddex dhacad oo xasuuqu xuushlimaah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaan xasuuqani ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo siddeed ruux halkii ay dhaawacmeen toddobaatan iyo kow ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa inta badan martigrinayey deegaanaday ku sugan yihiin dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay guryahooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan afartan kun toddoba boqol siddeetan iyo lix ruux halkii ay dhaawacuduna marayaan in ka badan sagaashan iyo afar kun laba boqol labaatan iyo afar ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ay geysanayaan duqeymo arxandarra ah howlgalka ay ciidamada yuhuudda ka wadaan deegaanada daanta galbeed ee laysto ayaa galay maalinkii lixaad oo xidhiir ah iyadoo ay ciidamada yuhuudda ku andacoonayaan inay halkan kula dagaalamayaan kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta wararka ka imaanayo deegaanada daanta galbeed ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda iyo xaalada adag oo bani-aadamnimahay ka abuureen deegaanada daanta galbeed ayna walaac ku hayaan bulshada ku dhaqan guud ahaan deegaanada daanta galbeed weerar rasaaseenna oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxaa ku shahiiday hal ruux oo falastiini ah halka uu dhaawac ka soo gaaray qof kaleoo ku sugnaa goobta ay weerarka ka geysteen ciidamada arxanka daran ee yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda weerar xoogan ku qaadeen deegaanka beeriziid ee ku yaala waqooyiga magaalada raamallah waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dadkii shacabka ay ku dhaqnaa deegaankaasi magaalada khaliiliya ee dhacda cidhifka fog ee daanta galbeed ayaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar xukugal ah waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad danyar ah oo ka mid ah bulshada ku dhaqan khaliiliya ah halka sidoo kale xog ku galeen ciidamada yuhuudda xerada alfuur ee ku yaala koonfurta magaalada alkhaliil waxayna halkaasi gobodfalle kala duwan kula kaceen dadkii shacabka ee xeradaasi ku sugnaa sidaasi la mid ah ay ciidamada yuhuudda weerar ka geysteen deegaanka saciida isna ku yaala waqooyi bari magaalada alkhaliil ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale go-doomiyeen guri ka mid ah guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah ee ku yaala magaalada dulkaram waxayna halkaas ay ciidanka sahyuuniyadda toogasho ku dileen wiil yaroo ka mid ah qoyska guriga degnaa halka ay qof kalena ku dhaawacin waxaana qofka ku dhaawacmay weerarkaasi la geeyey isbitaalka caafimaadka ee thaabit thaabit kaasoo ku yaala magaalada dulkaram waxayna ciidamada yuhuudda xerooyinka ku yaala dulkaram iyo guud ahaan magaalada ka jareen korontada iyo internetka sidoo kale waxay howlgal milatari ay ciidamada yuhuudda ka sameeyeen magaalada jiniin oo ay waayihii dambe ka geysanayeen weeraro xoogan waxayna subaxnimadii maanta ee ciidamada yuhuudda weeraro isxigxiga ay ku qaadeen xerooyinka ay dadka qaxootigaa degan yihiin ee magaaladani ku yaala iyo sidoo kale degmooyin hoostaga magaalada jiniin ee daanta galbeed waxayna halkaasi xadgudubyo kala duwan ay kula kaceen dadka shacabka ah dhanka kalena waxay xabsiyada u tixaabeen dhallinyaro dumar iyo carruur halkaasi ku sugnaa laba ruux oo shacab ah ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerar ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada jiniin ee daanta galbeed hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in weerar asaaseenna oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanka qibliya ee magaalada jiniin ay ku dhaawacmeen laba ruux oo mid ka mid dawdhaawac halisa yahay war ka soo baxay taliska sahayuuniyadda waxaa lagu sheegay in howlgalle ay ciidamada yuhuudda ka fulinayeen deegaanada daanta galbeed maalmihii lasoo dhaafay ay ku dileen afartan ruux oo ka tirsan dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiiniyiinta halka sidoo kalena xabsiga dhigeen in ka badan shan iyo labaatan ruux oo iyaguna ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xoogaga muqaawamada balse sheegashadan ayaa ah mid been abuur ah oo ay maamulka yuhuudda ku qarinayso xasuuqay dad badan oo ku dhaqan daanta galbeed ay u geysteen sidoo kale waxaa jira iskohorimaadyo ciidamada yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku dhex maray magaalooyinka alqaliil iyo sidoo kale jiniinay daanta galbeed waxaana halkaasi khasaare xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku yimid magaalooyinka daanta galbeed halka sidoo kale laga gubay gawaari gaashaaman oo ay wateen ciidamada muqaawamadu waxay sheegeen inay beegsadeen xarumo dagaal oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada jiniin ee daanta galbeed waxaana halkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira lagu gaarsiiyey askarta sahayuuniyadda sidoo kale dagaalyahano ka tirsan muqaawamada ayaa waxay rasaas roob uga dhigeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala jiniin waxay sidoo kale ciidanka muqaawamada gaari ay saarnaayeen askarta yuhuudda ay ku qarxiyeen magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday wixii askar ay gaariga saarnaa halka uu gaarigana burbur xoogan soo gaaray qaraxaas lala egtay gaariga ayaana waxa uu ah sida ay wararkan ugu soo gaarayaan mid dhulka lagu aasay ugu dambayntii kooxaha muqaawamada ayaa dagaalyahanadooda ilaalinaysa laystayaasha yuhuudda u sheegtay inay dili karaan maxaabiista haddii ay ciidamada yuhuudda ku soo dhowaadaan goobta ay ku sugan yihiin afayeenka garabka milatari ee guutada cisudiin alqasaam abuu cubayda ayaa sheegay kadib weerarkii yuhuudda ay siddeedii bishii julaay ku soo furatay afar ka mid ah lahaystayaasha yuhuudda in iskacaabinta amar lagu siiyey inay dilaan lahaystayaasha haddii ay dhacdayn dhankooda loo soo dhowaado amaba la soo weeraro howlgalkii siddeedii julaay ka dhacay xerada qaxootiga nuseeraad ee bartamaha marinka khaza ayay ciidamada yuhuudda ugu suura gashay inay ku soo furtaan afar maxbuus oo nool balse howlgalkaas ayay ku dileen ciidanka yuhuudda laba boqol toddobaatan iyo afar qofood oo dadarayda ah halka lix boqol sagaashan iyo siddeed kalena ay ku dhaawaceen howlgalkan ayaana noqday kiiskii ugu weynaa ay yuhuudda ku furteen maxaabiis nool tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka khaza abuu cubayda ayaa wuxuu war uu soo saaray ku sheegay in xoogagooday amar u haystaa inay ka takhallusaan lahaystayaasha haddii ay dareemaan in lagu soo wajahan yahay waxaan si cad go'aankan u gaarsiinay qof walba ayuu abuu cubayde ku yidhi warka uu soo saaray kadib markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu fiidnimadii xalay sheegay in xoogay ku soo furan doonaan dadka looga haysto gudaha marinka khaza muqaawamada ayaa dhankeeda wacad ku martay inaysan qaadan doonin heshiis xabad joojin ah ilaa iyo inta uu netanyahu ka aqbalayo in ciidamadiisa uu kala baxo marinka khaza netanyahu wuxuu ku adkaysaday in maxaabiista lagu soo deyni doono cadaadis milatari halkii laga xoojin lahaa heshiiska waxaan u sheegaynaa in tani ay keeni doonto in maxaabiistay u laabtaan qoyskooda iyadoo naxashka lagu sida meedkooda ayuu yidhi abuu cubayda wuxuu sidoo kale ku yidhi abuu cubayda afhayeenka garabka milatari ee guutada cisudiin alqasaam ehelada lahaystayaasha yuhuudda inay kala doortaan in xubnaha ka maqanaya arkaan iyagoo dhintay amaba nool warkan ka soo baxay muqaawamada ayaa walaaca ku kordhiyey qoysaska lahaystayaasha iyo shacabka yuhuudda ee ka soo horjeeday in khatar la geliyo nolosha lahaystayaasha netanyahu ayaana warkiisii xalay ku sheegay inay ku khasban yihiin in dagaalka la sii wado maadaama uu ku xidhan yahay sida uu yidhi masiirka yuhuuda
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali mahadsaned haashim cabdinaasir dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada maraykanka oo lagu jirdilay dalka turkiga safaaradda maraykanka ee dalka turkiga iyo xafiiska guddoomiyaha mandiqada izmir ee gudaha dalkaas ayaa waxay sheegeen in koox dhallinyaro turkiya ah ay weerar ku qaadeen askari ka tirsan ciidamada dowladda maraykanka kooxdan dhallinyarada ah oo ka tirsan mid ka mid ah xisbiyada ka dhisan dalka turkiga ayaa waxay jirdil u geysteen laba askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyadoona xukuumadda ankara ay xabsiga dhigtay shan iyo toban ruux oo ay ku eedeysay inay qayb ka ahaayeen dadka weerarka geystay war-saxaafadeed ka soo baxay guddoomiyaha mandiqada izmir ee dalka turkiga ayaa lagu sheegay in kooxdan dhallinyarada ay ka tirsanaayeen xisbiga qowmiga ah ee mucaaradka ah ee fatan ee ka dhisan gudaha dalka turkiga askartan ameerikaanka oo sitay dharka rayidka ah ayay dhallinyaradu ku garaaceen mandiqad lagu magacaabo konaaka oo ku taala gudaha dalka turkiga wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in shan ka mid ah ciidamada ameerikaanka ay usoo gurmadeen saaxiibadooda booliiska turkiga oo dhacdada la falgalay islamarkaana ay xireen shan iyo toban ruux oo ku tilmaaman inay ahaayeen dhammaantooda raggii weerarka geystay iyadoona afhayeen u hadlay aqalka cad ee maraykanka uu falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argixiso booliiska turkiga ayaa loogu baaqay in kiiskan si jidyole ku qaabilaan ayna la xisaabtamaan qoliyihii ka dambeeyey dhibaateynta ciidamadaas ameerikaanka ah askarta ameerikaanka waxaa gacmahooda ka qooyan dhiigga ciidamadeena iyo kumanaan ka mid a shacabka falastiin ma doonayno inay dalkeena naga wasakheeyaan mar weliba oo ay halkan yimaadaan waxaan ku qaabili doonaa dariiqyada ugu habboon ee ay mudan yihiin ayaa lagu yidhi war ka soo baxay midowda dhallinyarada turkiga kuwaas oo fuliyey weerarka lagu jirdilay ciidamada ameerikaanka geeska kale maraykanka oo maleeshiyaadka xuutiyiinta ku eedeeyey inay maraakiib ganacsi ku weerareen baddaas taliska ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka xuutiyiinta ay weerareen laba markab oo siday shidaal ciriin ah kuwaas oo mareeyay xeebaha baddacas iyagoona weerarkan ku eedeeyay inuu yahay mid argixiso maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa horey waxay u sheegeen inay weerareen mid ka mid ah labadan markab islamarkaana ay ku beegsadeen dhowr sawaariikh ah iyo diyuurado daroonis ah iyagoona aan bixin tafaasiil dheeraad ah hoggaanka dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay geysteen maleeshiyaadka xuutiyiinta uu waxyeelo gaarsiiyey maraakiibta la beegsaday maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sii wada weerarada ay ka geysanayeen baddacas islamarkaana ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaala xeebahaas iyadoona maraykanka maareen u waayay ka hortagga weerarada kooxdan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee tabantaabiso dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa beegsada maraakiibta dowladaha reer galbeedka oo ay uga horeeyaan dowladaha maraykanka iyo ingiriiska xuutiyiinta in badan weeraradoodu waxay ka dhacaan badweynta hindi ah baddaas badda mediteraneanka iyagoona sidoo kale marar badan weeraro ka fuliyey marinka baabul mandeb halkaas oo isaga kalgoosha maraakiib badan kuwaasoo isku dayay inay si dhuumaalaysi ah ku maraan maleeshiyaadka taagta daran ee xuutiyiinta oo ka taliya qaybo ka mid ah waddanka yemen ayaa marar badan fashiliya iskudayo in badan tijaabiyeen dowladaha reer galbeedka oo ah in maraakiibtooda markaay marayaan badda ay usoo xidhan calamoha iyaga aan lahayn cabsi ay ka qabaan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ah inay beegsadaan isbahaysiga uu bandiirada u sidoo maraykanka oo ay ku midaysan yihiin dowlado badan sida maraykanka ingiriiska talyaaniga jarmalka faransiiska iyo kuwo kale ayaa ku guuldaraystay sidii ay usoo afjari lahaayeen xuutiyiinta oo garabyo militari ka heliya xukuumadda tehraan taas oo marar badan xuutiyiinta siisa hubka lidka maraakiibta diyaaradaha daroniska iyo kuwa qumaatiga u kaca ee lagu fuliya howlgallada gaarka ah ciidamada xuutiyiinta ayaa marar badan howlgalo inzaala waxay ka fuliyeen maraakiib ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaasoo in badan ku socdaalayay baddacas dhinaca kale weerar askari oo dad rayid ah lagu dilay oo ka dhacay dalka kongo wararka ka imaanaya dalka kongo ayaa sheegaya in ugu yaraan shan ruux oo rayid ah iyo shan askari lagu dilay weerar ka mina oo koox hubaysan ay kolonyo ciidamaha kula beegsadeen gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka dogogo oo qiyaastii labaatan kilomitir u jira magaalada bonya ee caasimada gobolka ituriya ee gudaha dalkaas mandiqada ituriya ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay mandiqadaha ugu badan ay ka dhacaan weerarada ay geystaan kooxaha hubaysan ee ka dhisan gudaha dalka kongo gobolkan ayaa marar badan waxa uu martigeliyey weeraro hubaysan oo ay dhiig badan ku daateen kuwaas oo ay galaafteen nolosha kumanaan ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan ilaa iyo haatan xukuumadda kongo war rasmi ah kama soo saarin weerarkan dadka badan ay ku dhinteen ciidamada booliiska ee waddanka kongo ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay bilaabeen baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan qaabka u dhacay weerarka iyo waxaa keenay in weerarkan uu dhaco ugu dambeyntii shil ay ku dhinteen in ka badan toban ruux oo ka dhacay dalka shiinaha tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalka shiinaha ugu yaraan koob iyo toban ruux oo shan ka mid ah ay arday yihiin ayaa ku dhintay shilkan oo ka dhacay bariga dalkaas shilkan ayaa yimid kadib markii gaari bas ah uu ku fariingoostay arday ku sugnaed afaafka hore ee madaraso ay wax ku baranayeen sida ay soo tabinayaan warbaahinta gudaha ee dalka shiinaha wadaha gaariga baska ah ayaa mar qura waxa uu xakameyn waayey gaariga taas oo sababtay inuu dulmaro ardayda ku sugneed ama darasada ku taala magaalada tayaan ee gudaha dalka shiinaha taasoo sababtay inuu dul maro ardayda oo ku sugnaa madaraso ku taala magaalada tayaan ee gudaha dalka shiinaha wararka ayaa intaa ku daraya in wadihii kaxinayay gaariga ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee dalka shiinaha kuwaas oo sheegay inay maxkamad soo taagi doonaan maalmaha soo socda waddanka shiinaha ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa kusoo badanayey weerarada noocaan ah ee galaafta nolosha dad badan oo jaynees ah oo ku nool dalkaas dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa haashim cabdinaasir iyo qeybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan yuhuudda ah oo macbadka dhisaysa masjidka barakaysan ee al aksa iyo shacabkooda oo bogaadinaya waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye dad badan oo yuhuud ah ayaa tallaabo horey loo qaaday u arkay ku dhawaaqista wasiirka amniga yuhuudda ah etmar ben ee ah inuu doonayo inuu masjidka al aksaay ka dhiso kiniisad kaasoo sheegay inuu ka dhabaynayo qorshahaasi kadibna uu u gudbinayo xukuumadda netanyahu si loo meelmariyo soo jeedintiisa arrintani waxay si toosa ay u caddaynaysaa in yuhuudda aanay la gabanaynin ujeeddooyinkooda guracan dhibaatooyinkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacayay masjidka al aksana iyaga mas-uul ka yihiin kuwaasoo gumaadka ay ka wadaan khasana u arka waajib ay gudanayaan bishii agost ee lasoo dhaafay saddex iyo tobankeedii intii lagu guda jiray munaasabadda waxaa loogu yeero xuska burburka macbadka wuxuu masjidka al aksa goobjoog u ahaa dad yuhuud a moshi fagrin oo ah yuhuudi xag jira ayaa kaga dhawaaqay gudaha masjidka al aksa in maamulkoodu uu si rasmi a u ogolaaday in lagu sameeyo waxyaabaha ay yuhuudda u yaqaanaan cibaadada khudbaddiisu wuxuu ku sheegay yuhuuddu ay maalin kasta u sii socoto guuldarada ka soo gaarayso dagaalka ay ka wado khaza iyo jiidda waqooyiga balse ay hal guul oo keliya ka soo hoysay sida uu hadalka u dhigay in masjidka al aksa laga bilaabo dib u qaabeyn lagana hirgeliyo cibaadaadka yuhuudda wadaadada yuhuudda oo isugu jira kuwa hore oo la dilay iyo kuwa maanta jooga ayaa aaminsan inuu yahay yoolka ugu weyn ee dagaalka maadaama uu dhaco boos istaraatiiji oo barakaysan waxay u arkaan yuhuudda la wareegitaanka al aksa inay keeni karto inay quusgeliyaan muslimiinta laakiin muslimiinta weligood kama quusan muqadasaadkooda saxaabada uu hogaaminayo cumar radiallahu canhu ayaa furtay masjidka al aksa xilligii dagaalkii xuruubu saliibiyana waxaa furtay saalixudiin al ayuubi wargeyska aritis ayaa dhowaan daabacay maqaal ay si wada jira u qoreen laba wariyo oo yuhuudi oo la kala yidhaahdo yomin berry iyo gebi fayman ayaa nuxurkiisa lagu sheegay in sheegashada masjidka al aksa aanay keliya ahayn wax xamiga lagu hayo hase ahaatee waxay ku tilmaameen qorshe fog oo ka mid ah istaraatiijiyadda yuhuudda xagjiriyaashan yuhuudda ay waxay sheegayaan in maamulkoodu wajahayo culays rajaduna ay tahay mid aan wanaagsanayn balse waxa ay ayideen go-aankii dhowaan ay qaadatay xukuumadda yuhuudda ee ka dhanka ah masjidka al aksa waxay sheegayaan in laba kun shan iyo toban arrintu joogtay in johan kariri xogayihii arrimaha dibadda ee maraykanku uu yuhuudda siiyey xuquuq ay ku booqan karaan masjidka al aksa iyagoo aan samayn wax cibaado ah laakiin maanta xaaladdu ay marayso yuhuudda cusub iyo in masjidka al aksa laga dhisayo macbadyo yuhuudeed doctor cabdulaahi macruuf oo ah qoraan muslim ah ayaa waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay tallaabooyin yuhuudda ka horjoogsan kara ficilada guracan ee ka dhanka ah masjidka barakaysan ee alaqsaha wuxuu xusay in yuhuuddu doonayso gebi ahaanba inay meesha ka saarto cibaadaadka muslimiinta masjidul aqsana ay ka dhigato meel macbad ah wuxuu muslimiinta u soo jeediyey inay fahmaan sheerqoolada yuhuudda una istaagaan sidii ay u dhicsayn lahaayeen aqoon-yahan macruuf ayaa nasiib daro ku tilmaamay in wasiirada yuhuudda ay maanta si cadfagaarayaasha uga sheegayaan in masjidka al aqsa ay macbad ka dhisanayaan tani waa waxaa ka dhigaya itmar ben givyer maanta in loo tixgeliyo geesiga yuhuudda waxay xagjiriinta yuhuudda u arkaan wasiirkan inuu yahay hogaamiye aan ka baqaynin qadka cas ee muslimiinta iyo nin dhisi kara macbad weyn oo ku yaala al aqsa sidaasi waxaa yidhi aqoon-yahan cabdalla macruuf yuhuuddu waxay isku dayayaan inay indhaha dadkooda ka soo jeediyaan dagaalka khaza ee ku daba dheeraaday una muujiyaan yadidiilo ah in macbad ka dhisanayaan masjidka al aqsa laakiin waxay aqoon-yahanadu sheegayaan inaan la dhayalsan karin hanjabaadda yuhuudda masjidka al aqsana uu u baahan yahay in loo hiiliyo ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله